xalay sidii uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti xasan daraar hufane natiijadu waxay tahay baa laleeyahay xusbiga amaba xulafada talada haya u m p ayaa ku guulaystay intii gobol oo dhan caasimada hadday tahay iyo gobolada gudaha hadday tahayba ayaa laleeyahay xusbiga oo amaba helaya boqol kiiba sideetan amaba helaya boqol kiiba boqol jabuuti oo kale sidaa awgeed ayaa laleeyahay xusbigaasi wuxuu helay boqol kiiba sideetan ayuu qaatay kuraastii jabuuti ee shan iyo soddonka ahaa cali sabiix lixdii shan ayuu helay oo hal qura ayaa u da-aya baa laleeyahay ururkayaga ama midoogayaga ama iskutagayaga u s m sidaana run ahaantii t midaan ogol lahay maaha mid maahana waafaqsan natiijadaasi maaha t waan ogol lahay maaha tii kasoo baxday doorashadii jimcihii shalayto waanan see sheegnay xalay markii halkaa lagu wareystay natiijada lagu dhawaaqay kadib waanan sheegnay inay ahayn taasi midaan ogol lahay ummadduna ay ogolaan karto waa garta idinku imisaad ka hesheen guud ahaan imisa kursi baad hadda hesheen
ilaa haatan waxaan qabnaa in uu natiijada uu ku dhawaaqay dalisku ay na siinayso toddoba kursi oo jabuuti ah taasoo ka dhigan boqol kiiba labaatan iyo hal kursi oo cali sabiixa intii aan maqle nagu soo nagu soo nagu soo yeedhay intaaba ahayd kolka waxaasina de waxaan ogolaan karno amaba aan liqi karno maaha waa gartay doorashadu mase cadaalada u dhacday mise cadaalad darray ahayd maxay kula tahay
run ahaantii doorashadu saan horeba u sheegnay intaan gelinba saan horeba u sheegnay shuruudaheygii uma ay buuxin shuruudaheygii umay buuxin shuruudaheygi doorashadu ma ay buuxin waxayladii aan ku andacooneyn amaba aan aan rabnay si ay doorashadu xaq iyo xalaal u noqoto ma ay buuxin bahay xagga liisaska amaba guddiga doorashado dhexdhexaadaan ahayn amaba xagga loolanka dacaayadda mediaha oo aan iyana aan dheelitirayn amaba maxay ahayd inay qaabka ay maalintaa wax u dhacayeen oo isaguna aan ahayn ku dimuqraadi ah run ahaantii talisku waa uu isku dayay sida awalba u fali jiray sida awalba u samayn jiray ayaa waxa uu talisku shacaarada badan buuxiyey maalintii jimcihii hadday tahay dalka gudihiisa iyo caasimadaba kasoqad caasimada waxa askarta ayaa codaysay oo oo maxay ahaydeenay ku celcelisay iyagoo isticmaalaya waxaa la yidhaha ordonnance afka faransiiska amaba procuration amaba order de mission
oo macnaheedu yahay
ordonnance waxa ay ka dhigan tahay ordonanceka waxaa la siiyaa waa document ama warqad la siiyo si uu codeeyo qofka qaangaadhay kadib markii la xidhay diiwaanka dadka codaynaya runaantii markay doorasha soo socoto
marka maxaa kaloo isdabamar maxaa kaloo isdabamarin oo dhacay ood idinku aragteen waxa kale dhacay waxa weeyaan in loo diido gobolada gudaha sida ubuk oo kale oo afar iyo labaatan xafiis laga codeynayay in loo diido dadkii wakiiladana ahaa amana matelayay ee xafiisyada noo joogi lahaa inay xafiisyadii galaan dabeetna lagu shubto oo la buuxiyo xafiisyadii tajuresaisle toban xafiis ayaa lagu shubtay dikil xafiisyo badan iyagana ayaa lagu shubtay marka d magaalada dikil siba dabadda magaalada dikil cali sabiix saysileego boqolkiiba boqol baa cali sabiix heli lahayn haddii aanan magaalo hohol ama cali cadde aanan la buuxin saxaaradaha oo laga dhigin natiijo runa kolka waxaasoo artasaysi la-eg waxaan haynaa documentki qoraallo qiraya ama cadaynaya in mutalisku warqada u sameynayo askarta reer jabuuti sidoo kale askarta ku maqan dalka soomaaliya ayaa amar lagu ayaan haynaa qoraal uu wasiirka difaacu amar ku siinayo hogaanka sare ee ciidamada qalabka sida si ay dad ugu cayimaan ugu doortaan askarta soomaaliya ku muqan ay u codeeyaan waa gartay marka caadiyan ma aha askartu inay codeeyaan
maya askartu way codeyn karaan xaq bay u leeyihiin laakiin waxaa procuration la yidhaha qofku markuu mash maqan yahay mashqaha ku maqnaada amba yunu ku maqnaanin waxaa procuration la yidhaha qofka ayay u taalla waa wax shaksiya ee maha wax khuseeya cidda uu qofku u shaqeeyo ama dawladda wax khuseeya maaha qofka u taalla cidda uu codeynaysa uu dhiibanayo isaga ayayna u taalla inuu sheego uu qoraal sameeyo ama u sameeyo ee maaha in la waa gartay guud ahaan hadda codadka boqolkiiba imisaad ka hesheen guud ahaan waddanka
guud ahaan sida natiijada xali lagu dhawaaqay asaa hore usoo sheegay imanka toddobadaa kursiga jabuuti iyo halkaa cali sabiix ayaa ayaan ayaan xali dhagahayga kusoo yeedhayay waan markay qoraalhanay kusoo tabiyaan baan eegi doonaa laakiin intaa wax dhaafsanoo badan inay nimankan ogol yihiin uma malayno anaguse waxaan qabnaa inaan helay runta marka la sheego inaan jabuuti oo kale caasimad ah oo shan iyo soddon kursi ka kooban shan iyo soddon kursi lix iyo shan iyo lixdanka kursi ay ka kooban yahay baarlamanka ama majlisku shan iyo soddon ayaa caasimada ku qoran waxaan qabnaa inaan boqolkiiba sideetan aan ta anagu aan helay oo ay taasoo noqonaysa sideed iyo labaatan xildhibaan caasimada marka loo eego cali sabix waxaan qabnaa in anagu boqolkiiba sideetan aan helay taasoo noqonaysa shan xildhibaan haddii xaq la eegaya dakhil iyo cali sabix iyo ugu qanasadaayasi le
waa gartay kolka xalay wakti dheer ayay qaadatay xalay hore si natiijada loogu dhawaaqo taasuna hurdo jirtay waa gartay codkayga ay- ayay ka muuqataa taasina waxay waxa waktiga dheer ay uqaadatayna waxa weeye xafiisyada waxaa la xidhay toddobadii habeenimo ayaa la xidhay sideedii sagaalkiiba natiijada waa la hayay waxay waktiga dheer uqaadatayna waxa weeye waxbaa la alaqlaaqayay waxbaa la madmadoobay oo lamusuqmaasaqayay si xaqaa'iq ah looga durkiyo natiijada maxaad samaynaysaad marka idinka hadda
walaahi ummadda reer jabuuti ayay u taallaa anagu haddii aan nahay mucaaradkii kulleyba dee waxaan wa waan waan isweydiin doonaa waxaa macarad ahaan waxaa macarad ahaan noo yaalla waan isweydiin doonaa haba saatee muhiimku waxa weeye ummadda reer jabuuti ayay u taallaa waxa ay ka falaysa natiijada iyada ayaa codaysay anagu codkeega ayaan weydiisanay barnaamij baan soo hordhignay codkeyga wayna siisay meel bay degtay sidii aan hayn baa looga degay oo sidii waa lagu gacan seeday taliskaa ku gacan seeday ummadda ayay de u taallaa ummadda reer jabuuti ee madaxa banaan ee xorta ah ee calanka calanka jabuuti suuro gelisay calanku magaceyga uu ku taagan yahay dowladdana magaceyga uu ku jiro magaceygana waan wax lagu sheeganayo madaxweyne iyo wasiire lagu sheeganayo ummadda ayay u taallaa wixii ay falayso ummadda anagu mahayso maarag ummadda reer jabuuti dad waxaan u aragnaa garanaya wixii waxay rabaan garanaya halka ay ku socdaan sida ay u gaadhayaan xaqooga ayaan u aragnaa ummad cidi leedaha oo la jeedjeedin karo uma aragno ma ma lagu xiray adiga shalay waxaad naloo sheegay in lagu xiray waa run waa lay qaaday waxay kamid tahay waxyeelada kale ee waxyeelada kale ee aan cadaynaya ama tilmaamayna doorasho si xun u dhacday isla toddobadii xalay waa markii saa loo xidhay xafiisyada laga codeynayo ayaa gurigeyga laygu soo doonay laba gaari oo shaqalan oo booliiska ah oo hubaysan ayaa isoo doonay amar lasoo siiyey soo qaada laydii oo lay qaaday golaha dhexe ee ciidamada booliiska ayaa lay geeyey ama commissarea central loo yaqaano stationka main stationka booliiska ee caasimadda arka ayaa meel la ifadheysiiyey meelaha nusa saace kadibna saaca ilaa afartan milir kadibna waa laygu soo noqdo waxaa la yidhi waxba laguguma haysto ee waxaa lagu celinaya aqalkaagii waxaala la ii sheegay waxaabaa lagugu soo qaaday sababtaabaa lagugu soo qaaday waxaabaad xumaysay waxaabaad fashay haba yaraatee ma jirto